boqol iyo labaatan mitir oo waddada ah iyo boqol iyo siddeetan degaanteeda marka labaatan mitir iyo halkaas ku agta goofkaanu ku jiraa marka ninkan goofkaanu ku jira ha halkan waa dhul ku yaala degmada dherkeley guddiga xalinta khilaafaadka dhulalka ee maamulka gobolka banaadir ayaa ka wada cabir dhuleed oo ay muwaadiniin soomaali ah isku haystaan milkiyaddiisa si xal looga gaaro dhinacyada kala sheeganaya koox walba waxay sheeganaysaa inay iyadu dhulka leedahay una haysato sifo sharci ah balse doodooda markaad dhegaysato waxaa kuu soo baxaya in sababta koowaad tahay burburkii dowladnimo ee dhacay oo keenay in nidaamkii meesha ka baxo rashiid maxamed axmed waxa uu ka soo laabtay maraykanka wuxuu ii sheegay in markii uu muqdisho ku soo laabtay uu arkay dhul walaalkiil ahaa oo cid kale inta dhisatay ku shaqaysato balse uu maanta doonaya inay dib ula soo laabtaan hantida ay sheeganayaan waxaan u joogaa dhulna laga dhacay inaan soo ceshado faamiligii u leeyahay goormaa dhulkan aad yeelateen kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii sida ku cad faafinta rasmigaa ama bolotiin ofishaale waxay u yaqaanaan xaggee uga tagteen dhulkiinnii dhulkiinnii waa la wada qaxootii soomaalidu kala yaacday waqooyi baanu qabannay hargeysan asal ahaan ka soo jeednaa anugu waddanka maraykankan ku noolaa in badan kabacdi labadii kun iyo labiyo tobankii baan soo laabtay markaan soo laabtay waxaan arkay dhul layska dhisanayaba oo dadegan yahay markaan idhi war dhulkan maxaa dhaawax la yidhi annaga hale oo seed u yeelatay nin baa soo baxay oo ninkaa madow halkaa taagan wuxuu yidhi nin ay dowladdu siisay ayaan ka gatay hadda ninkii goofka lahaana wuu nooliyay waa siddeetan iyo afar jir intaa markaan sheegnay waraaqyina way lumeen walaalkay way ka lumeen sacuudigu ku dhintay xaaskiisu waa dhimatay marka waxaanu helay bolotiin ofishaalihii faafintii rasmiga ahayd oo ku gatay nasiib wanaag nineteen eighty two guddiga khilaafaadku odaygiinaanu ka gadanay beerta way ka soo way ka duureen rashiid ninka uu sheegay inuu dhulka si sharci darraa uga haysto waa daahir xiirey kherre waxaan weydiiyey sifada uu ku sheeganayo in uu isagu dhulkan leeyahay dhulkan lagu murisaya annagaa iskale dukumentiaan u haysannaa ninka kanna adulkuri waxuu leeyahay hadda dhulkan lagu haystaa nin baa aabbahay abto u ahay baa dhulka leh isagoo magaciisa male dee ilaahay kuri meeshu meeluu ka soo gala ma naqaano da dadkii naga gataeya adulkuri caatadan ku gadanaya waxayna dhahaan adulkuri gobolka banaadirayaan walaalkay baa lagu yidhi dhulkan oo dukumentigiisii mar dambaan soo helnay dhulkanna hadda innagaale marka idinku wax caddaymaad u haysataan dhulkan adugu yaad ka iibsatay dhulkan waxaan ka iibsaday ismaaciil khaliif jira laydhaha waa la hayaaba dukumentigiisa waa xeraysan yahay asugu walaalkayaale iyo dhulka dhahabdhahabtaasuna shaqaynee waxa dhanna dadka wada iyo waxa dabada ka wada waanu garanaynaa ninkaas dukumentigiisii ee aad ka iibsatay dukumenti saxa miyuu ahaa si fiican ma iska hubisay waa hubiyey markaan gadayaba waa hubiyey rajadeedu inaan dhulkayga helaayawa anaana deganoo adilkuna hadda daara iga dhisan yihin guddiga xalinta khilaafaadka dhulalka ee maamulka gobolka banaadir ayaa isku dayaya inay xal u helaan murannada sii kordhaya ee dhulalka oo weeyahan ku soo badanayay muqdisho iyo hareeraheeda saalax sheekh ibraahim dhiblaawe waa madaxa guddigaasi waxa aan weydiiyey sida ay ku xalliyaan murannada noocaasa ee dadka hal hanti wada sheeganaya dhex marta waxaan ku kala saarnaa xaqas lama yeeshaan aalaaba waxaa dhici karta in qaarkood ay wataan macnaha dukumenti aan sax ahayn oo lagu gatay qaarna ay mid saxa haystaan ama goofle ay kala heshiiyeen gooflahana horay oo macnaha looga sharciyey waxaaba soo farbanaan jira marka waan baarnaa baaritaan dheeraan ku samaynaa waan nimaadaa buqcadaan fiirinaa oon macnaha soo kormaadnaa saaad u jeedid intaana ciidan iyo dadki iyo kulli soo kaxayno waan cabirnaa marka buqcada iyo meeshay sheeganayaan inay isleedahay iyo naqshadda ay wataan iyo dukumentigiisa waxaasoo dhan waxaa nooga soo baxaya qofka xaqa oo lahaa marka dambe noo soo baxaya nabadgelyada soo hagaagaysa ayaa muqdisho ku keentay in soomaali badan dib ugu soo laabtaan iyagoo maalgashiyo samaynaya taasina waxay kordhisay baahida loo qaba dhulalka oo siyaabo kala duwan loo kala iibsanayay dhowr iyo labaatankii sano ee ay colaaduhu ka socdeen soomaaliya ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho